aada iyo aad baan u mahadsantahay sawirtaanka waxaa meesha ka dhacay xamar shalay annaga habeen baynoo waa durugsannahaye waxa weeye wax laga naxo oo argaxiso rasmiga ay tahay oo gaboodfalayaal awalba meelo badan ama koonfur ahaato ama puntland ha ahaatee meelo badan dhibaato ka geystay waxay digeen weeye waxaan jeclahay inaan tacsi u soo jeediyo ilaahay ha u naxariistee intii dhimatay eheladoodii dhammaantoodba hadday yihiin reer puntland oo in badan oo dhimatay aan garanayo iyo hadday yihiin ragga kale oo madaxda ah oo soomaalida kale ah oo gobollada dhexe ama koonfur iyo inta dhaawac ah oo gobol walba ka timi oo soomaaliya ah dhammaantoodba dadkaas eeladoodii iyo qaraabadoodii iyo dadka soomaaliyeedba ilaahay ha ka samaysiiyo iyagana cadaabtii ha ka xoreeyo oo jannada ilaahay hageeyo gacanka xaq badan baa dishay geeridu waxaa layihi aqoon bay kugu dishaaya waxaa naxdin gaara igu ah raggaana qiimay oo qaar wasiiro ahaayeen dowladdeeda ku jiray qaarna wey cabdishakuur miro aadan oo kale iyo ragga kale aana qiinay sida hadda adigu ii sheegtay oo salaadiinta cabdulqaadir cali yaasiin oo kale iyo ragga kale oo aana qiinay oo cabdifataax iyo ay ka mid yihiin cali cali mxuaha cabdifataax khaliif khaliif ou ka mid yahay ay ka mid yihiin ragga kale wasiirada ka ahaa dowladihii hore xildhibaanada dhaawaca inta ah oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ou ka mid yahay kulligoona ilaahay waxaan uga rajaynayaa intaa dhimatay inuu naxariistii ilaahay geeyo gacan ka xaqdaran disho kuwii waxaas falkaa geystana ilaahay ka jaaseeyo adduunka ugu soo horumariyo inta dhaawacaana waxaa ilaahay uga rajaynayaa inay bogsadaan oo ilaahay muxuu ahaye gacan ilaahay siiyo muxuu ahaye bogsasho deg dega ilaahay idankiis dadka soomaaliyeedna waa uga tacsiinaya dhammaantoodba meel kastaba ha joogeene waxaan aan leeyahay idinkana haddaad halkaa joogtaan waxaa la yidhi waxa weeye dhagax cirka loo tuuray nin walba u filo idinkuna midnimadiina iyo taxadarkiina iyo inaad muxuu ahay dadkii niyadiisa ay meel wada jeesato oo la wada shaqeeyo oo amniga la adkeeyo oo nin waliba muxuu ahaayey dhinaciisa ka dadaalo baan baan idinkula dardaarmayaa oo amniga aad ka shaqaysaan baan idinka dardaarmayaa ilaahay ha idinkaga nabadgesho dhammaantiinba intaas baan dadkii usoo jeedinayaa oo soomaaliyeed oo dhan iyo idinkaba reer puntland dhammaantiinba iyo qoysaskii dadkaasu ka dhinteen iyo inta ay dhaawacantay kulligoodba aad baan u mahadsantay adeer inaad arrintaas isoo gaarsiisay diro